إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan mu'asasada alkataib ayaa soo saartay filim ay ku soo bandhigayso wixii ka dhacay gudaha xirada maraykanka ee kenya iyadoo la daawanayo markii ugu horraysay meydadka ciidamada maraykanka ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha shisheeyaha ku gaaray qaraxyo lagula beegsaday shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ay ku leeyihiin qaybo ka mida jubbada hoose iyo shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool maamulka jubbaland ayaa ku goodiyey inay mar kale dagaal ku qaadi doonaan magaalada beled xaawe ee gobolka gado wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowra u qabatay haweenka maqaaxiyaha ku leh degmada xaradheere ee wilaayadaas dab xooggan ayaa ka kacay suuq ku yaalla magaalada qaahira ee waddanka masar ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay shalay iyo saakay waxay fuliyeen silsilada howlgalla ah kuwaasoo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku soo dulay dalka iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee daacadda u ah qaraxyo xooggan oo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga dalka waxaana qaraxyadaasi ka dhashay khasaare xooggan oo gaaray etoobiyaanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyada ku dhintay laba sarkaal oo etoobiyaan ah iyadoona sidoo kale ay jiraan khasaare kale oo dhabarka loo saariyey xabashida sidoo kale dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka duulaan xooggan kula jarmaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal ku ekeeyey deegaanka makuudo ee dhacaduleedka magaalada baydhabo halkaasoo ay saldhig milatari ku lahaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegeen saldhiggii ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool ayaa sii xoojiyey howlgallada kala duwan oo ay ku beegsanayaan xabashida iyo askarta soomaalida ah dhanka kale qaraxyo xooggan oo shalay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada ugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha amisom qaraxyada oo ahaa kuwa aad u xooggan islamarkaana gaaraya ilaa iyo laba qarax ayaa waxaa lala beegsaday afrikaanta waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan oo dhabarka loo saaray ciidamada ugandha qaraxyada ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada shalambood iyo danow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaana lagu dilay laba askari oo ugandhees ah iyo sidoo kale hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana intaasii dheer oo qaraxyada ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyadoona sidoo kale qaraxa uu ku burburay gaari xamuul ah oo ay wateen afrikaanta dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa mar kale habeenkii xalay weeraro ku qaaday shisheeyaha iyo askarta soomaalida kuwaasoo ku kala sugan magaalada jannaale iyo sidoo kale deegaanada taabto buurcolow iyo berire waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida si kastaba ha ahaatee dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii xoojiyey howlgallada ay ku beegsanayaan shisheeyaha iyo askarta soomaalida kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dhacaya gudaha dalka iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee n f d
mu'asasada alkataib ayaa soo saartay filim ay ku soo bandhigayso wixii ka dhacay gudaha xerada maraykanka ee kenya iyadoo la daawanayo markii ugu horreysay meydadka ciidamada maraykanka salmaan axmed ayaa warbixin ku saabsan filimka inoo soo jeedinaya waa muuqaal cajiib ah oo daba socda ballanqaadkii horay u qaaday amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda ee ahaa in natiijada weerarka mandhabey ay muslimiintu ka daawan doonaan kaamirooyinka mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa loogu magacdiray isdaarka ay baahisay mu'asasada alkataa'ib duulaankii barakaysnaa ee gacanka mandha waxaana lagu daawanayaa maalmihii ugu dambeeyey ay hoggaanka mujaahidiinta sagotinayeen istishaadiyiintii dhiiggooda ku saxiixay howlgalkii weynaa ee mandhabey qaybtana ka ahaa silsiladda duulaannada qudus lama yahuudiyeynayo ee ay bandiiradda u sidaan dhallinyarada muslimiinta ee ku nool bariga afrika sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fadhi dardaaran iyo sagootin isugu jira wuxuu la yeelanayaa naftodhorayaashii duulaanka qaaday waxayna kelimadiisu isugu jirtaa xogwaran dardaaran iyo dhiirigelin intuba ugu horeyn sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu tilmaamayaa in dagaalka mujaahidiinta uu maalinba maalinta xigta ku tallaabsanayo horumar la taaban karo halka bilowgiisa uu ahaa dagaal lagula jiray dagaal ogayaashkii dalka soo maray markii dambena isku bedelay dagaal lagaga soo horjeedo shisheeyaha afrikaanta ee dalka kusoo duulay uu haatan noqday dagaal si toosa loogaga hortegayo ciidamada maraykanka dagaalkanaga meelo badanuu soo maray sooma murtadiinaan kasoo bilownay murtadiintiisaa ula dagaalamaynay oo ula dagaalamayna ilaahay nasri iyo guuli gargaaroo naga sii soomayn afrikaanka kaloo dariska nala ahaayo gaaladaana loogu soo baxeeyey nimankii iyaga ahaa markay halaagsameen oo murtasaqada ah oo lasoo kiraystay ee afrikaanka ah ee gaalada ah ee saliibiyiinta ah markay halaagsameen kuwooda hurdada iyo kuwooda musliimiintaba dagaalka waa ka soo gudbay iyaga haguu soo gudbay maraykan uu soo gudbay macnaha adinka marka waxaad maanta ka tihiin qayb dagaalkii maraykan kula jirnay halka ay ku socdaan naftooda horayaasha la sagootinayo ayuu sheekh axmed cumar abuu cubayda markan tilmaamayaa waana saldhigga ciidamada maraykanka ee kenya kaas oo ku yaala gacanka mandha ee deegaan xeebaadka laamu waana saldhig istaraatiijiyad gaar ah ugu fadhiya maraykanka sida uu sheegayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeradaasi marka maraykanka waxay ku taallaa kenya waxaa la yidhaahdaa mandabay bays aa la dhahaa mandabay bays waxay ku taallaa waxa weeyaan meesha la yidhahda muxuu aha deegaanka laamu waa xero qarsoodi ah oo waxay mujaahidiintu in badan ay dabagal ku hayeen ilaa ay soo ogaadaan manaa maarata maxay ahayd macluumaadkeediina insha allah waana la tusi doonaaye marka waxay ka mid tahay xerooyinka waaweyn ee moogtahay waxay ku magacaabaan ama loogu yeero africom ee ka furan bariga afrika ee ku taalla kenya ee ku taalla deegaanka laamu sheekh axmed cumar abuu cubayda ayaa ragga weerarka ku socda wuxuu siinayaa qorshaha weerarka isagoo ku wargelinaya inay mudnaanta siiyaan beegsiga diyaaradaha xerada yaala gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo bakhaarada hubka lagu kaydiyo ee saldhigga mandhabey shaqada meesha laga qabanayo waa in qalabka meesha yaallo inaad burburisaan oo aad dab qabadsiisaan diyaaradaha meesha yaallaa badan diyaarado badan oo aad muuqaalaan ku arki doontaan nimanka hadda dusha nagu marya fadhaan ugu tegi doonaa allahu akbar diyaarado aan hal iyo laba iyo saddex mid ahna ugu tegi doontaan meesha oo ka badan diyaaradahaasi koow ahdaafta ugu muhiimsan inad ka dhigataan wa diyaaradahaas marka waxa weye haddaa idinku ay dusha idin marayeenoo aad gees hoostii ka gelayseen maanta fadhigooda ugu tegi doontaan macnaha allahu akbar marka diyaaradahaasi holcooda reer laamo inay arkaan waa annaga holcooda moogta waxa hadhow kaamirada alkatabaan ka fiirin doona allahu akbar soomaa
qaybaha dambe ee fadhiga uu sheekh axmed cumar abu cubeyde amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab la yeeshay raggii fuliyey weerarkii mandhabey wuxuu kula hadlayaa dhallinyarada muslimiinta bariga afrika isagoo ugu baaqaya inay soo haleelaan mujaahidiinta qaybna ka qaataan dagaalada lagu difaacayo muslimiinta nolosha gaalada ay ka talisa muslimiinta ku nool gaar ahaan dhallinyarta ku nool bariga afrika waxaa waajib idinku ah waxaa way hijiro iyo jihaad yaad ku hallaynaysaan difaaca diintiina yaad ku ogtihiin ilaalinta cirdiga gabdhaha muslimaadka ah yaad ku ogtihiin la dagaalanka cadowga macnaha maarata maxaa yihin muslimiinta ma wax qofka muslim oo damiir leh qaadan karaa inaan wiilal da'diinna ah oo gaalo ah ay hantidiinna boobaan sharafkiinna ku xadgudbaan kiinnii ay doonaanna xalligay doonaan ay xabsiga u taxaabaan kuna tacdiibaan jihaadka ayaad ku soo ceshan kartaan sharafkiinna iyo cisigiinna kuna helaysaan noolol wanaagsan adduunyo iyo aakhare intaba allah agtiisana aad cudurdaar kaga helaysaan ee kaca oo jihaadka u istaaga kuna dayda walaalihiinna horey u soo hijrooday naftoodana allaha maarta ka iibsado alla dartii uu bixinayo fadhiga uu sheekh axmed cumar abu cubeyde la yeeshay naftodorayaashii qaaday duulaankii caanbaxay ee mandhabey wuxuu ku soo dhammaanayaa salaan iyo ismucanaqayn taasi oo ku dareensiinaysa in ragga fadhigan isugu yimid ay keli yihiin hogaamiye ku qanacsan halka ay ciidankiisa ku socdaan iyo ciidan ku kalsoon ammaanada hoggaankooda dareensanna in halka ay ku socdaan ay tahay goobtii ugu wanaagsanayd ee nolosha lagu soo khatimi lahaa afaafka hore ee khaymada uu kulanka ka dhacay ayuu sheekh axmed cumar abu cubeyda wuxuu ku magacaabayaa amiirka hogaaminaya duulaanka mandhabey waana axmed almuhaajir oo ka soo jeeda yemeenta xikmadda iyo iimaanka raayada tawxiidka ayuuna sheekhu ku wareejinayaa hogaamiyaha duulaanka waxaa weeyaan majmuucada ku socoto maarata xerada maandhabey days laa ilaha illa allah ku sameynaa insha allah
axmed almuhaajir ayaa sheegaya in raayadan aanan laga taagi doonin meel aan ahayn mandhabey waana ballankii uu u fuliyey sidii uu u qaaday iyadoo filimka lagu arkayo isagoo raayada tawxiidka ka dultaagaya diyaaradaha maraykanka ee yaalay saldhigga mandhabey بإذن الله يا الله tujalie nasri insha Allah na tutakabalie shahada zetu biidhni llahi raya hii tunaenda kuikita katika Mandhabey
filimka xiisaha iyo qiimaha le ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa markan lagu daawanayaa sida uu u dhacay howlgalkii mandhabey markii naftoodhorayaasha ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay u suuro gashay inay gudaha u galaan saldhigga mandhabey waa holac iyo qiiq madow oo isku shareeray hawada waxaa la arkayaa diyaaradaha dagaalka maraykanka oo gubanaya heer ay basbeeleen waxaa dareemaysaa in istishaadiyiintu ay si karti iyo raganimo leh u fuliyeen dardaarankii amiirkooda mudnaantana ay siiyeen goobihii uu cayimay wuxuu markan kugu duwayaa filimka alkataa'ib tebin toosa oo muuqaal ah taas oo bartamaha xerada mandhabey uu ka soo jeedinayo amiirkii majmuucada axmed almuhaajir wuxuu tilmaamayaa in farxadda halkan ka jirta aanu tilmaami karin muhaajiriin iyo ansaarna ay la wareegeen xerada mandhabey mashadka waxa socdana wuxuu ku cabiray hadalka allah subxaanahu wa tacaala uu ku sheegayo in marka la jihaado ay hoogayaan gaalada allahna uu shaafinayo mu'miniinta
الحمد لله كثير الحمد لله قاتلوهم قدموهم الله بأيديكم ويكفيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله أكبر allahu akbar waxaan hadda joognaa gacanka mandhabey si aan u oofinno ballantii aan allah la galnay waxaan gubnay diyaaradahooda iyo gaadiidkooda dagaalka ee mu'miniintu ha ku farxaan arrinkaas allaahu akbar waxaa hadda hortayda ku gubanaya diyaarad halkaasna waa mid labaad mid kaloo saddexaad ayaan arkaa waa middii afaraad tanina waa tii shanaad waa lixaad allaahu akbar waa diyaaraddii toddobaad oo gubanaysa alxamdu lilaah tani waa nimco aanan garan karin si aan idinkugu sheego alxamdu lilaah haddaan nahay muhaajiriin iyo ansaar waxaan la wareegnay xerada ciidamada maraykanka ee laamu axmed almuhaajir ayaa tiro ugu dhaqaaqay jaaradaha ay gubeen marka loo eego xilliga uu tebinta tooskaa ku jiray waxaana mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib iyadoo adeegsanaysa taqniyad sarraysa oo xagga waxduubidda ah ay kuu soo bandhigaysaa qaar ka mida meydadka ciidamada maraykanka ee lagu dilay howlgalka
أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa markan wuxuu bogaadinayaa ragga ka shaqeeya iclaamka jihaadiga ah isagoo ku boorinaya in raadka shaqadooda laga dareemayo fagaarayaasha ayna la gudboon tahay inay sii labajibaaraan howshooda فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا وجزى الله
alle khayr ha ku abaalmariya fursaanta iclaamka jihaadiga ah waa ciidan qarsoon oo aanay garanayn inta badan dadka iyadoo ay sidaasi tahayna raadadkooda waxay gaareen cirifyada adduunyada iyagoo gudbinaya risaalada xaq ah oo saafi ah islamarkaana nadiif ah arrinkaas haba nacaan ee mujrimiinta iyagana waxaa la gudboon inay dadaalkooda isugu geeyaan qorshayaashoodana ay dejistaan howlahoodana ay hagaajistaan ayna bixiyaan dadaalkoodii ugu dambeeyey dagaalku wuxuu marayaa halkii ugu darnayd allana ma dayaco ajarka kuwa wanaagga sameeya
وإن الله لا يضيع أجر من أحسن أعمالا
ندي على الفتية الأحرار في زمن stephen towson taliyaha ciidamada maraykanka ee africom oo warmooge ahaa sida uu isaguba qiranayo ayaa tilmaamaya inaanay u diyaargaroobin howlgalkii mandhabey xarakada al-shabaabna ay muujisay awoodda ay u leedahay inay gaarto goobo aan laga filaynin
waxaa cad in diyaargarowgii loo baahnaa aan ku haysan saldhigga mandabay dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxaa u suurto gashay inay gudaha u soo galaan garoonka halkaasna ku dilaan saddex askari oo amerikaan ah kuna burburiyaan lix diyaaradood ma aanan ahayn kuwo diyaarsan annaga iyo kenyaatigaba waxaan halkaas u arkaynay goob aamin ah ciidamada kenyatiga xitaa qoysaskooda halkaas ayay u degan yihiin oo waxayba u arkaan goob aamin ah oo lagu dalxiiso xarakada al-shabaabna waxay muujisay halka ay gaari karto iyo halista ay ka dhigan tahay arrinkaasna waa inaan si dhab ah u qaadannaa anigana waxaan hadda isha ku hayaa saldhig kasta oo aan ku leennahay afrika
qaybaha dambe ee filimkan xiisaha leh looguna magacdaray khaswatu khaliij manda almubaaraka waxaa lagu daawanayaa tababaradii kala duwanaa ee ay qaateen raggii qaaday howlgalkaas waxaana la arkayaa iyagoo soo gudbinaya tagtiikada caskari iyo toba militari oo ka markhaati kacaya in raggan juhdi adag la geliyey waxay ku labisan yihiin darayska ciidanka waxaana u dhammaystiran agabyada dagaalka sida boosashka iyo rasaasta waxay soo bandhigayaan oolatus ka tarjumaya siday u fulin doonaan howlgalka marka ay tagaan xerada mandhabey waxay ku toogbaranayaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ahaa ninkii yuhuudda u aqoonsaday inay iyagu leeyihiin alqudus kelibyada xiisaha lena waxaa ka mid ah iyadoo abuubakar almuhaajir oo ka mid ahaa istishaadiyiintii mandhabey uu rasaas iyo turrey isugu darayo sawirka donald trump insha allah kudusaita kwaya mayahudi insha allahu tacaala tutamaliza ama tukate shingo zenu insha allahu tacaala
inta aanu dhammaanin filimka wuxuu isdaar ku soo bandhigayaa qayb ka mida fadhiyadii ay yeesheen naftoodhorayaasha ka hor inta aanay duulaanka qaadin waxaa ka muuqanaysa isjacayl iyo maxbo walaaltinimo heer lagu tilmaami karo inay nafta isku horayaan waxay ka kooban yihiin ansaar iyo muhaajiriin maxabada iyo dareenka uu mid weliba dareemayo fadliga walaalkiis hadalladiisana ka muuqanaysa waa wixii aan ku arki jirnay kutubta siirada markay ka warramayaan cilaaqadii ka dhexaysay ansaartii degganayd magaalada madiina iyo muhaajiriintii ka timid magaalada makka waa kan mucallim cumar alansaari oo ahaa ku-xigeenkii amiirka majmuucada iyo imaamkeeda oo allah ka baryaya inuu ansaar iyo muhaajiriinba ku kulmiyo jannada sidaba uu ugu kulmiyey adduunyada
insha allahu taala ilaahay subxana wa taala may ku rajeyna suna tantunka kulan muhaajiriin ansaar inta ilaahay subxaana wa taala jannatulfirdowsinin kulma ilahay subxana wa taala
kanina waa amiirkii majmuucada axmed almuhaajir oo jeedinaya kelimad saameyn gaar ah leh isagoo ilmaynaya ilintuna qoysay tuutihii uu ku labisnaa ayuu ka hadlayaa siday ansaarta ku sugan wilaayaadka islaamiga u soo dhoweeyeen muhaajiriinta insha allah shukrani kwanza kabisa tunapeleka kwa allah subxaanahu wa taala kisha kwa ndugu zetu yani maanswar ugu horayn allah ayaan u mahad celinaynaa kadibna waxaan u mahad celinaynaa walaalaheena ansaarta ah wallaahi ma heli karno waxaan ugu abaalgudno waxaan idinkaga mahad celinaynaa martigelinta wanaagsan ee aad noo samayseen iyo soo dhowaynta diran ee aad nagu soo dhowayseen waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idiin kordhiyo iimaan waxaad naftiinna iyo maalkiinna u bixiseen u adeegidda muhaajiriinta waxaana idinku leeyahay sidii horay nebiga sala allahu calayhi wasallam ugu jiri ansaarta allow u dembi dhaaf ansaar carruurta ansaareed iyo carruurta ay dhaleen carruurta ansaarta macluumadan iyo in ka badan oo ka xel dheer haddii aad doonayso waa inaad dhuuxda si deganna u daawataa filimka cusub ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaas oo ku soo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiliishka looguna magacdareeyay duulaankii barakaysna ee gacanka mandha warbixin intan ka faahfaahsan oo ku saabsan filimka cusub ee alkataa'ib waxaad caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada inshaa allah maamulka jubbaland ayaa ku goodiyey inay mar kale dagaal ku qaadi doonaan magaalada beled xaawe ee gobolka gado haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan ayaa sheegay inay mar labaad dagaal ku qaadi doonaan magaalada beled xaawo ee gobolka gedo oo dhowaan uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka kaas oo looga itaal roonaaday ciidamada maamulka jubbaland isagoo ka hadlayay goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maamulka jubbaland ayuu sheegay janan inay dagaal ku qaadi doonaan ciidamada farmaajo ee jooga magaalada beled xaawo wuxuu sheegay haddii ay cid u dhaafayaan magaalada beled xaawo in ay u dhaafi lahaayeen al-shabaab oo uu sheegay inay dadnimo iyo ammaanba ka fiican yihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee qabsaday magaalada wax kasta oo awoodoo aan leenahayna goobta aan taagannahay oo buuraha oo duleedkeeda aan keenaynaa dagaal kastoon ku jirnay oo kalena waa joojinaynaa sababtoo ah degmada beled xaawo oo hadda dagaalku ka dhacay oo aan ka hadlayno xumaanta iyo foolxumada ka jirta oo farmaajo u soo raray gobolka gado ama gaar ahaan reer jubbaland waxaan malaynayaa labada kun iyo koob iyo tobanka bishii saddexaad shanteedii baa waxaan ka qabannay ururka al-shabaab oo haystay muddo dagaal laba jeer aan ku jabnay kii saddexaad aan ku qabannay waxaan hubaa kuwa aan ka qabannay dadnimo iyo sharaf iyo ammaano intaba inay oga fiican yihiin farmaajiyo tiimkiisa waan hubaa waan hubaa taas iyada wax shaki igama jirto cabdirashiid janan ayaa wuxuu si cad u muujiyey in wax walwala aysa ku haynin dhibaatada shacabka ka soo gaaraysa dagaalka ay doonayaan inay mar labaad ku qaadaan magaalada beled xaawo
laakiin hadda waana fal celinaynaa waana dagaalamaynaa ereygii uu sheegay jenaraal cabbaas oo guul ama geeri ah baana qaadanaynaa annaku waxaan gelaynaa xarbi ama dagaal sharci ah oo xaq ah oon cirdiga annaga sharaftannada ku dufaacayn mana u dulqaadan doonno aqliga aragtida gufracan ee foosha xun ee shaatigii dowladeed loo geliyay maamulada shisheeyuhu ka dhisay soomaaliya si uu danihiisa ugu fashado ayaa marar badan dhexdooda isdagaala waana qayb ka mid a sababaha loo dhisay maamuladan xuduudaha loo sameeyey wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa dowro u qabatay haweenka maqaaxiyaha ku leh degmada xaradheere ee wilaayadaas sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise dowradan oo socotay muddo toban maalmood ah ayaa waxa uu maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug u qabtay haweenka maqaaxiyaha ku leh degmada xaradheere ee wilaayadaas munaasabad lagu soo gabagabeynayey dowrada ayaa waxa ay ka dhacday degmada xaradheere ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee mudug ku dhowaad soddon ka mid ah haweenka maqaaxiyaha ku leh xarar dheere ayaa ka faa'iidaystay dowradan oo loogu magac daray umul mu'miniin khadiija bintu khuweylid iyadoona shacaarkeedu ahaa wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dumarka ayaa dowrada ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah oo ay aad ugu baahi qabeen mid ka mid ah macalimiinta dowrada bixinayey oo munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey macluumaad ku saabsan dowrada dowradu waxay socotay muddo toban maalmood ah dadka ka faa'iidaystayna waxay ahaayeen cadad ahaan dad gaaraya labaatan iyo shan qofood dowradu waxay u baxaysay gabdhaha ka ganacsada shaaha duruusta lagu qaatay dowradaas waxaa ka mid ahaa towxiidka oo runtii ah furaha koowaad ee islaamka waxaa kaloo ka hadlayday salaada duruusta ama muxaadaraadka socday maalmahaas waxaa ka mid ahay in gabdhaha lagala hadlay akhlaaqda wanaagsan sida xijaabka iyo wixii lamidka ah beeca ayaa lagala hadlay maadaama ay yihiin gabdhuhu gabdho ganacsada iyo duruus kale oo muhiim ah oo waxa weeyaan meelo badan taabanaya duruustaas ayay gabdhuhu ku qaateen maalmihii muddada ahay ay socotay nabadoon xasan quuri oo ka mid ah martida kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa dardaaran u jeediyey haddaadan diinkaagii baran ooda diinkaagii aadan wax ka qaadan maalin kastana suuqa joogto oo akhlaaqiyaad qalqaldan iyo waxyaalo badan oo iska maaragta gafi iska dhacayaan adigana intaas qalbigaaga daxal iyo waxbaa ku soconaya waxaad marka daxashaas isaga ilaalin kartaa inaad diinka ilaahay barato calaa sabiili mithaal in dadka qof kasta hana wax bara karo da' kuma xira qofka inta maskaxdiisa joogto waxbuu bara karaa idaacadda waxaan ka dhagaysanayay maalin dhexe ee gobolka gedo islaan tiri lixdan iyo sideed sano anoo jira tafsiirka ayaa waxaan bilaabay qur-aanka weliba siday sheegtay gabadhaasi naafay ah oo qof lixdeeda lixaad dhammaystiranta ma ahayn hadda oon toddobaatan iyo laba sano jiraan dhammaytir qur-aanka waa wax ku dayasho mudan intiinan qof haysa dhalinkarin gabadhaasi lama arko da ahaan ayay gabadha dhallinyaraadah tihiin ugu dambeyn mid ka mid ah ganacsatada degmada xarardheere ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa soo dhoweeyey dowladda lasoo xiray haweenka marka hore waxaan salaamayaa gabdhaha muslimaadka ee ka qaayb qaatay duruusta kala gedisan sida towxiidkii casharada badnaay oo kala gadgedisnaay gabdhahaas walaalaha ee wax fahmay waan soo dhoweynaa ka ganacsi ahaan aad baan u soo dhoweynaynaa haddii aan nahay ganacsatada deegaanka xardheere ku nool waa ku faraxsannahay gabdhaha in wax la baro wax la fahmsiiyo kuwa xoogaa kistoo meelaha ku laablaabanaya oo isle macnaha casharada xoogaa diidanna waxaan jeclaalahay aniga in lasoo bixiyo ay casharada ka qayb qaataan si ay macnaha wax u fahmaan oy mugdiga uga baxaan gabdhuhu way mahadsan yihiin walaayada soo qalqaaliday macnaha in maaragtay gabdhaha wax la baro waa soo dhoweynayaa waa maaragtay ku faraxsanahay jazaakum allahu khayran maktabka dacwada ee wilaayada islaamigahi mudug ayaa dardargeliyey dowlaadka sharciga ah ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dab xoogan ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada qaahira ee waddanka masar dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu habeennimadii xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa towfiiq ee magaalada qaahira ee waddanka masar dabka ayaa baabi'iyey in ka badan labaatan dukaan oo ku yaala suuqa towfiiq mana lasoo warin wax khasaare nafeed ah oo uu geystay gawaarida dabdamiska oo soo gaaray halka uu dabka ka kacay ayaa ku guulaystay inay damiyaan dabka iyadoona uu ka kacay koronto ku jirtay mid ka mid a xarumaha ganacsi ee gubtay waxaana uu kusii faafay goobo kale oo ka agdhow kuwaasoo ku yiilay isla suuqa bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka masar ayay ku sheegtay in dabka uusan ka kicin koronto hase yeeshee uu ka dambeeyey ruux goobta ku sugnaa warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa